degmada garowe ayaa lagu qabtay kulan lagu daahfurayay qorshaha sanadkan ay ku shaqayn doonto degmadaasi kana kooban ku dhowaad soddon mashaariic kulankan oo qaatay saacado badan ayaa lagu soo bandhigay in la xoojiyo daadejinta adeegyada degmada lana gaaro deegaanada fogfog iyadoo laga shaqaynayo waxqabtarka baahiyaha bulshada xogayaha dowladda hoose ee degmada garowe ayaa ka warbixiya qorshaha sanadkan ee degmada garowe inaan joogno madashaan innagoo ka kooban mas-uuliyiin iyo dhammaan dadkii bulshada waxtarka u ahaa halkaan maanta waxaan ku soo bandhigaynaa oo lagu ansixinayaa oo aan rabtaa inaan ku ansixinno aan rabnaa waxaa weeye innagoo iskaashanayna qorshaha horumarinta dowladda hoose ee caasimadda garowe iyo degsimooyinka xaafadaha dhammaan inta hoos timaada qorshahan wuxuu soo maray brosees kala duwan buu soo maray waxaa ka soo shaqeeyey tiimka qaabilsan baa ka soo shaqeeyey soo diyaariyey waxay noo soo gudbiyeen guddigayaga annagu waxaan soo gudbinay xildhibaanada maantana wuxuu joogaa innagoo xildhibaanadii iyo dhammaan guddoomiyaashii wada jooga iyo dhammaan mas-uuliyiintii in la wada ansixiyo oo halkan lagu soo bandhigo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qaybgashay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay mashaariicdan u leeyihiin horumarka degmada waxaa lagu ridaa lacag dowladaha hoosaa lagu ridaa masaajidadaa lagu ridaa isbitaalladaa lagu ridaa hayweeyadaa lagu ridaa macnaha waxa weeye waa wixii dadka loogu shaqaynayey ma ogtihiin kuwa canshuurta bixinayana inaa canshuurta bixisaan oo dowladda hoose wixii waddanka laga helana noo beeqaamisaan mayaasha xaafadaha ee degmada garoowe maasha allah waxaan leenahay soo dhowaada degmada garoowe aad bay u shaqaynaysaan waad u jeeddaan horumarka ay tallaabsatay waad u jeeddaan waddooyinka waad u jeeddaan dhiraynta waxaan leenahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xildhibaanadaba waxaan leenahay waynu soo dhowaynaynaa qodobka labaad de waxaan rajaynayaa qorshayaasha oo qorshayaashii sanadka udhaa ku shaqayn lahaayeen sax qorshayaasha amniga noogu dara insha allah iyagana amnigu waa fari fari horti wax qorshaha kuma arag waxaa laga yaabaa inaad qorshayaal badan ka leedihiin laakiin aydan ku indhigeed gareen halkan marka iyagana insha allah noogu dara anoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka waxaan leenahay wax badan baa qabateene wax ka badanna waan idinka sugaynaa waxaan rabo rabaayoo kale inaan idhaahdo dowladda hoose haddeer waxqabadka ay haddeer gacanta kula jirto ay qabanayso waxaan u jeednaa mid aad u sarreeya inuu yahay waxaan uga mahad celinayaa maayarka